بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين walaalayaal in shaa allahu tacaalaa waxaan halkan ka bilaabaynaa kitaabka la yiraahdo alarbacuun almustafaat fii xubi lmustafaa sala allahu calayhi wasalam afartan xadiid oo lasoo doortay lasoo khulaaseeyey oo ka hadlaya afartanka xadiid ama ku saabsan nebiga jacaylkiisa sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay liannana nuxibu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kitaabkan waxaynu hadda inshaa allahu tacaala aan duubayna ku akhriyeynaa bilowgiisaan madiinatu lmunawara madiinatu rasuul magaaladii nebiga calayhi salaatu wasalaam alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin aladii bacada muxamada sala allahu calayhi wasalama raxmata lilcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh caalamka oo dhan rabbigiisa ahaa allahaasoo nebiyullaahi maxamed soo diray sala allahu calayhi wasalam isagoo naxariis u ah caalamka oo dhan wa qudwatan lilmuttaqiin isagoo qudwo iyo dayasho u ah kuwa ilaahay ka cabsanaya allahaasaa mahad iska leh wa jacala maxabatahu wa daacatahu sabiilan qayiman limaxabati illaahi wa makfirati allaha ka yeelay nebiga jacaylkiisa iyo daacadiisa waddo ma garanaysaa toosan oo maxabada ilaahay iyo makfiradiisa lagu gaarayo wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin naxariisiya nabadgelya ha ahaadaan calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin wacalaa aalihi wa saaxbihi ajmaciin wabacd kitaabkan marka waxaa diyaariyey koox dhan oo mashruuca qaabilsan waxyaalaha muhiimka inay dadka usoo bandhigaan gaar ahaan waxyaalaha xagga nebiga la xiriira calayhi salaatu wasalaam markaas qoladaas oo weliba qeybta maamulka alidaarat alcaama litarbiyati watacliim qolada tarbiyada iyo tacliimta qaabilsan magaalada maka almukarama ayaa soo bandhigay oo diyaariyey mowduucuna waa maxabatu nabiyi sala allahu caleyhi wasalam afartan xadiid baa laga dhigay iyagoo ku dayanaya dadka ahlu cilmiga ahaa oo hadda ka hor ururiyey kutub noocaas oo kale ah afartan afartan xadiid ah sida imaam cabdullaahi bin almubaarag iyo aslam aduusi sheekh la dhihi jiray abubakar al aajuri iyo daarulqudni abu nucaym iyo imaam nawowi raximahum allahu jamiica raggaas oo ninkasta qoray kitaab arbaciin ah ayaan ku dayanaynaa ayay dhaheen afartankan xadiid marka waxay u qeybsamayaan toddoba mowduuc mowduuca koowaad waa nebiga doorashadiisa sala allahu caleyh wasalam mowduuca labaad waa nebiga raxmadiisa isay kaamil u ahayd sala allahu caleyhi wasalam mowduuca saddexaad waa nebiga maxabadiisa fadliga ay leedahay sala allahu caleyhi wasalam mowduuca afraad waxaa weeyaan nebiga waanu jecelnahay sala allahu caleyhi wasalam nuxibu nabiya sala allahu aleyh wasalam kamaa yuc mowduuca afraad waa fadlu salaati wasalaami cala annabiyi sala allahu caleyh wasalam nebiga in lagu saliyo la salaamo fadliga ay leedahay iyo qaabka loogu salinayo loona salaamayo mowduuca labaad waxaa weeyaan ummadda maxabatu lummati linnebiyi ummadda jacaylka ay u hayaan nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam mowduuca toddobaad waa xubu ljamaadaat waalxayawaanaat linnebiyi sala allahu caleyhi wasalam mayeeraanka iyo waxyaalaha aan naftaba lahayn sida dhagaxda iyo dhirta iyo wixii la mida sida ay nebi maxamed u jeclaayeen sala allahu calayhi wasalam marka qoladan kooxda shaqadan qabatay xadiid kasta waxay noo sheegayaan cidda werisay iyo xadiidka derajadiisa xasan hadduu yahay hadduu saxiix yahay bay noo sheegayaan mar hadduu xadiidkaasi yahay mid ku yaala bukhaariga iyo muslimka meelaan ahayn ayb hadduu bukhaari iyo muslim ku yaalana hade waaba isaga waaba iska saxiix oo waa maqbuul waa xasan waa xadiid maqbuula ilaahay waxaan ka baryaynaa wallaha tacaala nas'al ilaahay oo keliyaan weydiisanaynaa an yajcala hada alcamala saalixan mutaqabalan ilaahay inuu ka dhigo camal wanaagsan oo la aqbalay dadkii ururiyey dadkii jamciyey dadkii akhriyey ilaahay inuu ku anfaco yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim in allaha subxaanahu jawaadun kariim markaas xadiid kasta markii la sheegana bokasa waxay qoreen inay yidhaahdaan xadiidka dabadiisa oo calaamad ay ka dhigaan inshicaar ama afgarada liannii uxibuka yaa rasuula allah maxaa yeelay anugu waxaan ahay mid ku jecel nebiyullaahi maxamedow calayka asalaatu wassalaam xadiidka koowaad waxaan ku bilaabaynaa waa min asmaa'ihi sala allahu calay waslm nebiga magacyadiisa waxaa ka mid a can muxamed ibni jubayr ibni mudcimin can abiihi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi inna lii asmaa'an aniga waxaa ii ahaatay magacyo magacyaan leeyahay buu yidhi nebigu ana muxammadun anigu waxaan ahay buu yidhi muxamed kan la yidhaahdo waa midka la mahadin badiyey kuwii hore iyo kuwii dambeba way mahadinayaan nebigeenna magacyadiisa muxamed baa ka mid ah wa ana axmedu axmedna waa ahay buu yidhi nebigu axmedna waa lay dhahaa wa ana almaaxi almaaxina waa lay dhahayo waa kii tirayey alladii kaasoo yamxu allaahu biya alkufra ilaahay ku tiraya aniga gaalnimadaa ilaahay igu zuulinayaa gaalnimadaa ilaahay ugu baabi'inayaayo gaalnimadan meesha ka saarayaa iimaanka iyo islaamnimadaa meesha imaanaya wa ana alxaashir waxaan ahay buu yidhi midka xaashirka ah alladii yuxsharu nnaasu calaa qadamaya dadka ilaahay soo xashrin doono labadeyda gomadood hoostooda ummadoo dhan halkaa lasoo dhoobayo markii ummadda lasoo xashriyo dadku iyagoo shafeecad doonaya wa ana alcaaqibu kii la cirbinayay baahna alladii laysa bacdahu axadun waxaan ahay caaqib nebi iga dambeeyaana ma jiro waqad samaahu allaahu ra'uufan raxiima ilaahay wuxuu nebi maxamed ku magacaabay inuu ra'uuf yahay raxiim yahay mid naxariista oo raxmad badan oo turitaan badan waxa weeyaan laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim waa iyadii aayaddaasna lagu sheegay xadiidkan akhrajahu muslimun imaamu muslim baaba weriyeyba xadiidka labaad waxa weeye khayru nnaasi nasaba dadka kan u khayr badan xagga abtiriska iyo nasabka waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam abtiriska lagu abtirsado can abi camaarin shadaadin annahu samica waathilata bna alasqac radia allaahu canhu yaquul samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalama yaquul ina allaha istafaa ilaahay wuxuu doortay kinaanata qabiilada reer kinaane la yidhaahdo baa ilaahay wuxuu ka doortay min weladi ismaaciil nebi ismaaciil tarankiisii reer kinaanaa laga doortay wastafaa qurayshan reer quraysheed baa misna la doortay min kinaana reer kinaana waxaa laga sii doortay qabiilada reer quraysheed nebigu wuxuu ilaahay wuxuu yidhi nebigu wastafaa min qurayshin qurayshna wuxuu ilaahay ka sii doortay bani haashim qoladii reer bani haashim oo nebigu ka dhashay calayhi salaatu wassalaam wastafaanii min bani haashim anoo nebi maxamedana ilaahay wuxuu iga sii doortay reer bani haashim akhrajahu muslimun imaamu muslim baa xadiidkaasna wariyey ayb waa doorashadii nebiga ilaahay sida u doortay calayhi salaatu wasalaam xadiid kasta wuxuu leeyahay ciwaan gaar ah iyo ma garanaysaa loo sameeyey xadiidka saddexaad waa inuu nebigu yahay sayidu weladi aadam wax allaale wixii nebi aadam ka farcamay kan sayidkooda ah can abi saciidin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam ana sayidu waladi aadama aadam nebi aadam awlaaddiisii sayidkoodii baan ahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada maalinta ugu daran weeye maalintaa kan sayidka adduunkana sayidkii weeyaan isagaa sayid ah oo macnaha binu aadamka iyo waxaa weeye sayidul awaliin walaakhiriin weeye nebigeenu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi walaa fakra arrinkaasna faan maaha inaan sayidu weladi aadam wax allaale wixii nebi aadam ka farcamay sayidkoodii ahay faan maaha wa biyaddii aniga gacantaydoo ahaaday liwaa'u lxamdi mahadda calankeedu calanka mahadda iyo wanaagga aniga gacantaydu ahaaday buu yidhi walaa fakra taasna faan maaha wamaa min nebiyin nebi ma ahaanin yowmaydin maalinkaas aadamu faman siwaahu aadam iyo cid allaale ciddii ka soo hadhay ilaa haddou jiraba taxta liwaa'i calankayga hoostiisay ahaadeen nebi maxamed calankiisa hoostiisa ayay ahaanayaan nebi aadam iyo intii ka dambaysay wa ana aniguna awalu man kan qof dad waxa weeye axadkan ugu horeeyaanahay tanshaqu canhu alardu dhulku ka dilaacayo qabrigu ka dilaacayo qofka koowaad oo qabriga ka soo booda waa nebiga caleyhi salaatu wasalaam walaa fakra faanna maaha maanta madiinatulmunawaraan joognaa magaaladii nebigeena caleyhi salaatu wasalaam deriskii nebigaan nahay maanta caleyhi salaatu wasalaam ilaahay shafeecadiisa hayna siiyo markuu nebigu saa u soo baxo abuubakar iyo cumarna soo baxaan ahlu baqiicna soo baxaan waxa weeyaan maalinkaas dadka qonkan u horeeya oo dhulku ka dilaacayo waa nebi maxamed oo ka soo baxayo oo qabriga ka soo boodaya xadiidka imaamu tirmidi baa wariyey waana saxiix xadiidka afraad mansilat lwasiilati weye wasiila mansilada la yihahdo alwasiila waa martaba sare oo nebigeenna lagu maamuusay calayhi salaatu wasalaam can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma anahu samica anabiya sala allahu alayh wasalam yaquul wuxuu maqlay nebi muxamed oo dhahaya idaa samictum almu'adina mu-adinka markaa maqashaan midka adin aadaanaya faquuluu waxaa dhahdaan midla maa yaquulu wuxuu leeyahay oo kale uma markaa ka daba dhahdaan wuxuu muadinku akhrinayo ka daba akhridaan meesha laa xawla walaa quwata ila bilaahi la dhahaya mooyaane xaya cala salaa xaya cala alfalaax uma salluu calaya buu nebigu yidhi igu salliya anuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam weliba marka nebiga hadda madiine la joogo acmaasha in la badiyo ay ka mid tahay waxaa ka mid a nebiga salligiisa calayhi salaatu wasalaam fa inahu shaaniya man sallaa calaya salaatan qofkii igu salliya dushayda salliyid hal mar sala allahu calayhi bihaa casharaa ilaahay wuxuu ku sallinayaa oo qofkaa u naxariisanayaa halkaa maruu nebiga ku salliyey darteed iyo sababkeed toban jeer huma salullaha waxa ay weydiisaan ilaahay liya anigoo nebi maxameda ii weydiisaan alwasiilata wasiilo martabada dere meesha la yidhaahdo nebi maxamed wuxuu leey ilaahay aniga ii weydiiya wasiilo meesha la yidhahdo in ilaahay i siiyo fa innahaa wasiiladaasi mansilatun waa mansilo oo filjannati jannada dhexdeeda ah waa meel jannada ku taalla laa tanbagii ilaa licabdin min cibaadillaahi dow uma aha laa'iq uma aha munaasab uma aha ilaa hal addoon oo addoommada ilaahay ka mida mooyaane hal addoon baa lagu maamuusayaa meeshaas lama wada helayo wa arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna inaan ahaado ana anigu huwa addoonkaas rajahaasna nebiga waa loo xaqiijiyey ilaahay waa u xaqiijiyey faman sa'ala qofkii marka ii weydiiya liya aniga alwasiilata wasiiladaa qofkii ilaahay ii weydiiya oo ilaahay iiga barya xallat lahu shafaacatu shafaacada ayaa u waajibaysa xallat bimacnaa wajabat waxaa qofkaa u xaqiiqooyeysa u waajibaysa shafeecada rasuulka inuu helo calayhi salaatu wasalaam ilaahay hayna siiyo nebiga shafeecadiisa calayhi salaatu wasalaam kuwa u shafeeco allahayna ku daro kuwa waxaa jira shafeecada nebiga aan helayn oo meeshaa laga kaxaynayo sida ninku iskaga cayriyo xoolaha baadida markay biyaha iyo darka ka soo galaan meeshu xoolaha ka waraabsanayo xoolihiisa uga dhex saaro xoolaha baadida kuwa xawdka nebiga iyo loo diidayaa jira aan laga waraabinayn xadiidkaas imaamu muslim baa wariyey markaasuu yidhi liannii uxibuka yaa rasuula qolada kitaabka qodhay afgaradkooda ay kitaabka ku wadaan waxa weeyaan markay hadba dhammeeyaan boggaas inay dhahaan waxa weeyaan maxaa yeelay waan ku jeclahay rasuulka ilaahay calayka asalaatu wassalaam ayib waxaa kale oo xadiid kale ah nebigu inuu halkaas aakhidun bixujazikum inuu gunti qabadka nebigu ina hayo macnaha halkaa guntigaaban idin haya war naarta ka joogaan idin leeyahay idinna waa iga fara baxsanaysaan can abi hurayrata radia allaahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed buu maqlay yaquulu xaalu leeyahay inamaa mathalii wa mathalu nnaas aniga tusaalahayga iyo dadka tusaalahoodu ka mathali rajulin waa nin oo kale istowqada naaran dab hursaday falamaa adaa'at maa xawla dabkii markuu caaggii oo dhan uu iftiimiyey jacala alfaraashu baalaleydii iyo wahaadihi dawaabu daabadahan ay gabagaleen allatii taasoo taqacu fi nnaari dabka ku daadata marka dabka la shido bahalaha iyo xasharaadka dabka ku daata yaqacna iyagoo ku daadanaya fiiha dabkii ninku shitay fa jacalahu gudagalay yanzicuhunna inuu isna ka siibayo oo ka celinayo wayaklibnahu iyana ay ka qaalib noqonayaan bahaladiibuu ka celinaya iyana waa ku daadanayaan bahalla waxaa jira dabka iftiinkiisa soo raaca kuna daatoo ku gubta fa yaktaximna fiihaa dabkiibay ku daadanayaan fa ana aakhidun buu yidhi anigu ninkaa tusaalihiisoo kale anahay siduu bahallada dabka uga celinayo baa naar idinka celinaya fa ana aakhidun bixujasikum anigu gunti qabadkaan idin hayaa cani naari naar baan idinka hayaa wa antum idinkuna taktaximuuna fiihaa waa ku daadanaysaan waa ku daadanaysaan waa iga farabaxsanaysaan akhrajahu lbukhaariyu imaamu bukhaari baa wariyey xadiidka isaga ah waa xadiiduu wariyey imaamu bukhaari isaguna weeyaan darsiga koowaad waxaan ku joojinaynaa kusoo koobaynaa intaas wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab